bismillahi raxmaan raxiim maanta oo ay taariikhdu tahay kii bishii sagaalaad waxaa labada xisbi mucaarad ee u cidiya waddani ay wasaaradda arrimaha gudaha somalilan u gudbiyeen laba codsi oo wada jir ah oo ay ku dalbanayaan mudaharaad salmiyah berrito oo ay kaga soo hor jeedaan xeerka golaha wakiilada hor yaalla ee loo yaqaano xeer xirsiga xeerkaas oo la doonayo in ummadda somalilan lagu baadho waxaannu doonaynaa oo aannu waraaqaha codsiga ee aannu ku dalbanayno mudaharaad salmiya oo degdega oo berrito aannu ka samayno golaha wakiilada hortiisa saddex saacadood oo xidhiidha waxaannu ku dalbanaynaa inaannu xeerkaas kaga hor nimaadno wadajir baannu halkan ku maraynaa waraaqihii waana laga qabtay arkiifyadu way noo saxeexeen waxaannu ummadda somalilan u sheegaynaa inaannu dalbannay mudaharaadkaas wixii ka soo baxaana waxaan ka sugaynaa wasaaradda arrimaha gudaha dhinaca kale injineer cabdirashiid maxamed cali oo ka tirsan mas-uuliyiinta sarsare ee xisbiga wadani ayaa isna yidhi bismillahi raxmaan raxiim sidaa uu xogeeya warfaafinta xisbiga wadani sheegay waxaanu saaka gudbinay waraaqaha ah laakiin waxaanu runtii xukuumadda la socodsiinaynaa xafiiskii dowladda oo furan oo wasiirkii joogo inna la yidhaaho jawaabta berri ka hor heli maysaan waxaan u aragnaa inay tahay caburin iyo ma garanaysaa ka horimaad xusbiyada qaran ee xaqa u leh inay abaabulaan mudaharaadyo silmiya mudaharaadkaasu baarlamanka ayuu ku wajahan yahay saddex saacadood oo silmiya xukuumadda waxaa waajib loogu leeyahay inay ciidankii ilaalin lahaa iyo meeshii lagu qaban lahaa ay intaa qabato laakiin haddii waraaq laga sugo maalin laba maalmood ay qaadato waraaq jawaabteeda in la hela waxay inoo muujinaysaa sida wax u socdaan iyo dalku halka uu marayo iyo inaan go'aan la gaari karin ee cid gacantii wax laga sugayo marka waxaannu bulshada u sheegaynaa annagu inaannu mudaharaadkaa diyaaru nahay jawaabtaana aannu rajaynayno aanaan aqbalaynin runtii aanaan aqbalaynin berrito waxaannu faraynaa wasaaradda arrimaha gudaha inay go'aan gaadho maanta galabta war naga siiso sidaana ku talagalkii iyo wada shaqayntii iyo qarannimadii ku taagnaato laakiin ma sugayno berrito berrito waa maalintaannu hawsha qabsan lahayn intaasaanu kaga baxaya bismillaahi raxmaan raxiim sidaa ay saaxiibbaday sheegeen waxaanu maanta gudbinnay gelinkii hore warqad aannu kaga codsanayno islamarkaana aannu la qaybsanayno dareenka shacbweynaha reer somalilan ee danyarta ah gaadiidleyda iyo xoolanayda oo noqonaysa shacbiga reer somalilan dadka inta ugu badan noqonaysa inaannu la qaybsanno dareenka ah inaannu ka soo hor jeedno aannu ka xunnahay cashuur kordhinta xaqdarrada ah ee aan loo marayn sifaha sharciga waan u gudbinnay wasiirka wasiirku wuxuu yidhi ilaa berri toole la suga wuu heli karaya makaba inuu jawaabna siiyo waxaan u aragnaa sida cabdirashiid sheegay waxaan u aragnaa caqabad la sii hordhigayo waxa weeye waxay ahayd inay galabta shaqadooda qabsadaan oy bilayskii iyo nidaamkii diyaariyaan hadday diyaar u yihiin arrinkaa waxa weeye waxaa qodobka dastuurkeenna qaranka waxaynu ku kala soconnaa waa sharci qodobka labayo soddonaad ee dastuurka qaranka farqadiisa labaad waxay sheegaysaa muwaadin kastaa inuu xaq u leeyahay inuu is-abaabulo bannaanbax silmiya inuu isu abaabulo ayuu xaq u leeyahay taa sharcigu noo banneeyey baanaan ku soconnaa waxaannu leennahay wasaaradda arrimaha gudaha aannu helno inta gelinka dambe hadduu ilahay idhaa waannu ka soo hor jeednaa xeerkaa ah xeer xirsi aanu bixinay labadeeda xisbi mucaarad xeer xirsi ma odhanayno waa xeer waa xeer xirsi waannu ka soo hor jeednaa waannu ka xunnahay baarlamankana waxaannu leennahay waar maantuun baa noqonaysaan dad waxaannu ognahay xalay toole in lacag la bixinayey magaalada hargeysa lacag lagu bixin xalay lagu kala seexan adeer lacagta meel bay u baahantahay hala geliyo gabagabadiina xuseen badmaax oo ka tirsan xisbiga mucaaradka u ciida ayaa isna ka hadlay bal dalabkoodan ay u gudbiyeen wasaaradda arrimaha gudaha somalilan waxaanuu yidhi bismillahi raxmaan raxiim labada xusbi mucaarid ee qaranka wadajir waxay u gudbiyeen waraaqaha codsiga ah ee ay ku dalbayaan labada xusbi mucaarid waddani iyo ucid ee qaranku waxa ay dalbadeen oo u gudbiyeen waraaqay u gudbiyeen wasiirka arrimaha gudaha ayagoo tixgelinaya oo raacay distoorka shacabku u codeeyey qodobkiisa labiyo soddonaad firqadiisa labaad oo u oggolaanaya inay aragtidooda ku muujiyaan isu soo bax selmiya taageerayaasha labadoo xusbina waxaannu ka codsanaynaa in si selmiya ay codkooda aroorta haddii eebba idmo ku muujiyaan inay kaga soo hor jeedaan xeerkaas xeer xirsi oo marka horeba xaaraan ah ministry of public workska in laga soo wareejiyo wadooyinka oo la hoosgeliyo madaxtooyada adduunkana lama arag wadooyin la hoosgeliyo madaxtooyada xeerkaba intaan la isla gaadhin waxaa xaaraana oon ku celinayaa in laga soo wareejiyo wadooyinka wasaaradda howlaha guud